tuulada gumbe ayaa kamid ah tuulooyinka hoos yimaada degmada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe waxaana ka jiro xaalado adag oo dhinaca nolosha ah kadib markii uu saameeyey fatahaadda dhulbeereedka tuulada ayaa hadda aanan ku jirin biyo balse ay awoodeen dadka in ay tacbadaan sida uu raadiw isnaa u sheegay gudoomiyaha tuulada cabdulaahi duuro xuseen waxaa ka jiro baahi ayaa ka jirta tuulada dalagii maanta la tacbay wax soo go-ay ma jiraan fasahaadii hubiga iyo midii roobka allah subxaana qaadir uu keenay ayaa dhulkii baabi'isay hadda wax dalag oo taagan ma laha dadkii waxay u baahan yihiin waxay cunaan dadkii waxay u baahan yihiin waxay tuulada biyaha way ka baxeen dadka tuulada degan awood uma laha inay beerta ay tacbaan waxay haasteen horay ay beerta ay u geliyeen sawool oo meesha fadhiga waaye fasalkan waxaa layidhahay deer midka hadda aan soo dhaafnin gu waaye guga aan soo dhaafnay ilaa deertaan wax fasal layidhahay wax dalag layidhahay ma jiraan wax kasta wixii qarash oo la haastii oo naf iyo nool en dhulkayaa la geliyey dadkii hadda waxay wax ku tacbadaan male hadda dhulkan hadda tacawud diyaar u yahay oo biyihii hadda beerihii waa ka baxeen qaarkooda qaarkoodana wax yaraya ayaa kudadambeeya wax hadda wax loogu qabtana ma laha waxyaabaha ay noloshooda ay ku maarayaan waxay tahay tuulada kalluun ayaa la iska dabtaa dadka qaarkooda cambaha caruurta cambaha cagaarka oo geedaha kasoo dhacaya subaxdii tagaana layska karsadaa layska cunaa intaas ayaa nolol laga jiriyo haya intaa kalluunkaas hubiga lagu soo dadabto hayo iyo xoog wax lagu jiriyo oo markaas oo ninkii odiga ayo mas-uulka ahay inuu markaas xoog wax ku jiriyo iskasoo shaqaysto joornaati konton lixdan sidaas ayaa nafta lagu maareeyo hayay sidoo kale gudoomiyaha ayaa sheegay in cabasho ay u gudbiyeen mas-uuliyiinta heer degmo iyo heer gobol balse aysan ka helin wax jawaab ah wuxuuna baaq u jeediyey wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle mas-uuliyiinta degmada ama gobolka cawashadii aan u gudbani oo ahayd beerta in wax laga qabto abuur noola siiyo cagaf noola siiyo sidii markaas aan quudin aan dhulka aan u tacbano aga helno ilaa la-aankaana wax jawaab oo noo soo baxay ma laha wasaaradda beeraha hirshabeelle waxaan ku codsanaynaa wax kasta waxay noo qabo karto allabaa wax qabto waxay noo qabo karto inay noo qabato makiinaan u baahannahay awuuraan u baahannahay kharash oo beertii wax loogu qabtaan u baahannahay wax kasta wixii karankeeda aynoo qabato in aynoo qabato maamulka gobolka shabeellaha dhexe ayaa wado dadaalo lagu doonayo sidii wax loogu qaban lahaa dadku ay saameynta ku yeesheen fatahadaha webiga shabeelle